alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibaةu lilmuttaqiin wla cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaynu ogsoonnahay casrigan aynu joogno iyo xilligan aynu nool nahay waxyaabaha aadka u faafe u caan baxay waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano aliclaanaat tijaariya xayeysiiska loo sameeyo ganacsiga iyo adeegyada dadka qaarkood ay bixiyaan ee mushqaayadna ay ka qaataan waxaa arrintaasi ay noqotay waddooyinka u xooga badan ee qof waliba uu u maro waxa uu hayo dadka inuu ku baro waxa uu soo bandhigayna dadka inuu ku ogeysiiyo waxaanaynu ogsoonnahay qofka muslimka ahi arrimaha oo dhan hadday caqiida iyo hadday cibaado tahay iyo hadday mucaamalaad tahay waxa uu celiyaa sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu miisaan uga dhigaa kitaabka rabbi iyo axaadiida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sharciga ilaahay oo koobsanaya masaalixda iyo wanaagyada adduunyo iyo kuwa aakhiro oo inaba wax wanaagoo qofka ku seegaya aanu jirin arrimaha waajibka waxaa ka mid a in iclaanaadka ogeysiisyada iyo xayeysiiska loo sameynayo alaabaha iyo adeegyada dadka qaarkood ay qabanayaan waa in loo celiyo ilaahay sharcigiisa si loo kala ogaado maxaa xalaala maxaase xaaraana marka koobaad waxaynu leenahay ogeysiisyada iyo xayeysiisyadu waxa ay ka mid yihiin asal ahaan caadaadka iyo mucaamalaadka asal ay u tahay inay mubaax yihiin oo ay xalaal yihiin falaa yaxrumu minha ila ma xaramahu daliil calaa wajhi alcumuumi aw alkhusuus waxaa xaaraan noqonaya wixii daliil uu mamnuuce u diiday ee si gaara u diiday amaba se si guud daliil uu diiday haddaba waxaa waajib ah qofka muslimka ee waxayeysiisanaya amaba se shaqada noocaasa isagu qabanaya sida dadka warbaahinta leh amaba se ka shaqeeya inay ogaadaan in xayeysiiska iyo ogeysiisku uu ka bixi karo xukumka asliga oo ah inuu asalkiisu yahay mubaax waxaana waajiba in la barto xuduudda iyo qawaacidda ay shareecadu u yeeshay ee xukumkaasi ibaaxadu uu kusii baaqi ahaan karo haddii la waayana xukumkaasi uu isbedelayo oo laga guuraayo oo xayeysiiskii iyo ogeysiiskii markii hore xalaasha ahaa uu isu bedelayo mid xaaraan ah waxaa ka mid a dawaabidda iyo qawaacidda shareecadu ay u yeeshay iclaanaadka ogeysiisyada iyo xayeysiiska qofku uu bixinaayo an yakuuna alicnaanu lishayin mubaax waxaa horta la baahinayo dadka la ogeysiinayo ee lagu wargelinayo in la hayoo la iibinaayo ama inuu yahay adeeg la qabanaayo waa inuu yahay wax xalaala wax xaaraana aanu ahayn ma bannaano shay xaaraanoo dadka diintooda ama caqligooda ama naftooda ama maalkooda ama cirdigooda iyo sharaftooda waxyeelaya inuu qof xayeysiiyo arrinta noocaasiya in laga ogolaadaana mid saxa maaha dowlad iyo dadweyne toona inay ka ogolaadaan maaha qofka arrinta noocaasa uu leeyahay ihergi i hirgelina inuu ka yeelo maaha waa inuu ogaado waxa uu ka qaatayna inuu yahay xaaraan ma bannaano in la xayeysiiyo mukhadiraad sida khamriga iyo xashiishadda qaadka iyo sigaarka ma bannaano in la xayeysiiyo meelaha munkarka iyo xumaanta lagu samaynayo ee lagu soo jeeda muusig iyo hees jaas iyo rag iyo dumar isdhex gala iyo xumaano kaloo intaa ka dambeeya oo la sameeyo ma bannaano in la xayeysiiyo xafladaha munkarku uu ku jiro iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya ma bannaano in la xayeysiiyo kutubta sixirka iyo faalka kutubta xambaarsan afkaarta duminaysa dadka muslimiinta diintooda iyo akhlaaqdooda sida shuyuuciyada iyo calmaaniyada iyo alla koodnimada ilxaadka iyo wax kastoo aan wanaagsanayn iyo madaahibta ka leexatay waddadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofka xayaysiinaya wax xaaraana ama tiifi ha lahaado ama ha lahaado majallad iyo jaraa'id ama boodhan waaweyn oo waddooyinka ku yaalla waa inuu ogaado hadduu xayaysiiyo wax xaaraan ah isaga iyo qofka arrinta noocaasiya ka dalbaday ee maalka ku siinaya dembiga inay wadaagaan waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo la hadlaya muslimiinta wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wixii wanaagsan isku caawiyo isu kaashada wixii dembi iyo khalada ilaahay lagula dagaalamayo diinta ilaahay lagaga hor imanaayo qofna qof yaanu ku caawinin bal waajibkiisu waa inuu ka hor istaago inta awoodiisu ay tahay waa inuu ogaado qofka xayeysiisyada noocaas samaynaya xoolaha uu ka qaatayna inay xaaraan booliye yihiin waayo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sida abu daawuud wariyey ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanah ilaahay shay hadduu xaaraantimeeyo wixii ka soo go-ay ama maal ka soo baxayna ilaahay waa xaaraantimeeya shaygu mar hadduu booliyo xaaraan isagu yahay waxa uu dhalo ama laga tabcadaana xalaal ma noqon karo qaacidada labaad waxay tahay xayeysiiska iyo ogeysiisku uu ku noqonayo mid xalaala waa taxari sidqi fi liclaan qofku hadduu leeya waxa lay xayeysiiyo iyo hadduu yahay ka hawshaa fulinayaba waa in runta lagu dadaalo ogeysiisku waa inaanu koobsan wax beenah waxaana been lagaga baxsan karaa oo qura an yakuuna aliclaanu mutaabiqa lilwaaqic walixaqiiqati ma yacriduhu linsaanu min asilaci waalkhadamaat waa inuu noqdo xaqiiqada iyo dhabta mid waafaqsan oo waxaa dadka u baahinaya o u sheegayaa waxaanuu dadka usoo bandhigaayo oo alaab uu iibinaayo amaba se adeeg uu qabanaayo xaqiiqadiisa waa inuu waafaqsan yahay haddii wax uu ku daro oo uu naaxnaaxiyo waxaa arrinta noocaasi ay noqonaysaa been waayo beentu sideedaba waa alikhbaaru bikhilaafi alxaqiiqa dhabtu sida ay tahay iyo arrinku sida u yaallo si aan ahayn dadka waa in loogu warramo loo sheego ma bannaano qofku alaabta uu xayeysiisanayo inuu u sawiro xaqiiqadeedu sida ay tahay si ka duwan oo dadka u sheego sifaad iyo tilmaamo wanaagsan waxtar iyo qiimo dhab ahaan aanay lahayn ama asal ahaan ay leedahay laakiin dheeraad iyo ziyaado uu ku daray mana bannaano qofku shayga uu xayeysiinaayo inuu ka badbadiyo dadka quluubtooda uu ku weyneeyo oo arrinta noocaasi ay sabab u noqoto dadku inay ku dagmaan hadhowna sidii ay moodayeena loogu sheegay si aan ahayn inuu noqdo hana ogaado qofka ganacsanaya hana ka war helo qofka adeeg qabanaya haddii uu been sheego marka uu ogeysiiska bixinayo arrintaasi inaanay waxba u tarahayn bal arrinta noocaasi waa sababun lilmaxqi waalkasaad waxay sabab u tahay iibkiisa iyo ganacsigiisa barakada in laga qaado inuu fadhiisto uu soco waayo wasidqu yaa cibaad allahi sababun lilbaraka runtu waxay sabab u tahay barako xataa qofka haddii in yar laga iibsado run uu ka sheegay intaasuu ilaahay subxaana wa tacaala u barakaynaya nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam sidaa inoogu warramay hadalkiisuna waa xaq warkiisuna waa dhab qaala calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu lbukhaari wa muslim min xadiidi xakiim wa min xadiidi cabdillahi bni cumar albayicaani bilkhiyaari ma lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahuma fi baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima labada qofe wax kala iibsaday mid waliba hadduu run sheego alaabtiisa iyo waxa uu iibinaya uu ka run sheeguu caddeeyo ceebteeda iyo iinteeda dadka aan u qarin ilaahay subxaana wa tacaala iibkooda waa u barakeeya haddii ay been sheegaan haddii ceebaha iyo iimaha ay isu qariyaan haddii shaygu wanaag aanu lahayn ay ku tilmaamaan iibkooda barakadaa laga qaadaa nabigeenu calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu tilmaamay beentu qofka waddo xun inay mariso fii umuuri dunya waddiin oo marnaba meel fiican inaanay ku hagahayn arrinka saddexaad wuxuu yahay anlaa yashtamila aliclaanu calaa kishin wa taqhriirin ogeysiiska iyo xayeysiisku waa inaanu koobsan qish qishka macnihiisu waa maxay waa idhaaru maxaasini shay wa ikhfaau cuyuubihi waa shayga wanaagyadiisa in lasoo bandhigo aada loo muujiyo ceebaha iyo iimaha iyo inta xuna uu leeyahayna dadka in laga qariyo iyadoo lagu og yahay aan loo sheegin arrinkaa kish baa la idhaahdaa taqhriirkuna waa qofka shayga in lagu dago sida uu yahay dhabtiisa iyo xaqiiqadiisu ay tahay si aan ahayn in loogu muujiyo in fara badan oo ka mida ogeysiisyada iyo xayeysiiska la bixiyaa arrimaha noocaasa ayuu koobsanayaa oo ma aragno dad dadka si cad ugu sheegaya alaabta ay iibinayaan waxay ceeb iyo iin leedahay ama ugu yaraan inay tahay alaab qiimaheeda iyo waxtarkeedu u liito oo la helayo mid ka fiican dad iimaankooda iyo alla kacabsigoodu iyo muslimiinta inay u nasteexaynayaan oo daacada u yihin oo wanaagooda ay ka talinayaan heerkaasi uu gaadhsiisan yahay maanta ma hayno nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fii ma rawaahu bnu xibaan biisnaadin saxiix man hashanaa falaysa mina walmakru walkhadiicatu fi nnaar wa aslu lxadiidi fii muslim qofka shay xumaantiisa noo qariya haddaanu muslimiinta nahay wanaagiisana soo bandhigee aada u muujiyaa dayru aniga iga yahay buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shirqoolka iyo khadiicada khiyaamadu qofka sameeyaa naar buu ku gelayaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa muslimku uu sheegay wuxuu nebigu sheegay muslim kastaa muslimka kale inuu xaq ugu leeyahay haddii wax uu ka iibiyo shaygaa uu ka iibiye waxa uu ku og yahay ceeb iyo iina inuu sheego xataa haddaad og tahay shaygaaga mid ka wanaagsan inuu jiro oo kaagani uu yahay noocii liitay xaqa uu muslimu kugu leey waa inaad u sheegto oo tirahdo noocani waa lambarkii labaad ama waa kii saddexaad ama waa kii afraad kii ka wanaagsanaa magaalada wuu yaallaa kaygan qiimihiisu waa intaasoo waa ka jabanyay ka ka wanaagsanina waa ka qaalisan yahay qofka iimaankiisa iyo kalsoonida uu ku qabo risqiga ilaahay inuu hayo subxaana wa tacaala miduu ilaahay u qorayna marnaba inaanu seegahayn cid kalena xerooda aanu galahayn waa inuu heerkaasi gaadho wuxu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almuslimu akhu lmuslim muslimku waa muslimka kale walaalkii walaa yaxilu limuslimin baaca min akhiihi baycan fiihi caybun ila bayanahu lah rawaahu axmed wabnu maaja xalaal uma aha qof muslima walaalkii ka iibiyey shay iin iyo ceeb iyo nuqsaan uu ku og yahay inuu u qariyo u caddayn waaya waajibku waa inuu u sheego wax allaaliyo waxa uu ku og yahay oo aanu u qarin maanta qofka gaadhigiisa ceeb ku ogi isagoo og buu qarinayaa shayddaankaa ku yidhi haddaad sheegta lagaa iibsan maayo shayddaankana yaboohiisu waa been waxa uu ka damacsan yahayna waa inuu qofka dembi iyo xaaraan ku rido ashayطaanu yacidukum alfaqr wayamurukum biاlfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla faqri buu labada indhood hortooda kuusoo dhigay inaan waxba kaa soconayn waxba aan lagaa iibsanahayn xumaan baanu ku farayaa taasuu uga gol leeyahay faqriga uu ku tusaayo ee qalbigaaga uu ku weynaynayo wuxuu uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam man ashaara calى akhiihi bamrin yaclamu ana rushda fii gayrihi faqad khaanax qofka walaalkii u tilmaama qofka walaalkiisa muslimkaa kula taliya arrin uu og yahay in looga wanaagsan yahay oo mid ka wanaagsane ay jirto muslimkaasi waa khiyaameeya abu daawuud baa wariyay can abi hurayra biisnaadin xasan haddaad ku tidhaahdo alaabtaasi waa alaabtii u wanaagsanayd adigoo og mid ka wanaagsanayna jirta muslimka waad khiyaamaysa haddaad ugu sheegto noocii ugu fiicnaa inay tahay ama iyada mid ka wanaagsani waddanka inaanu oolin muslimkaasi waad khiyaamaysay taqriirka waxaa la yidhahdaana maanta aada buu u badan yahay oo dad baa waxay isticmaalaan magaca alaab suuqa kule sumcad oo dadku ay jecel yihiin oo tayadeeda ay ogaadeen oo ay u soo sameeyaan alaab tayadeedu ay liidato iyagoo dadka ugu sawiraya alaabtani inay tahay tii suuqa lagu yaqaano ee fiicnayd ee dadku ay jeclaayeen arrinta noocaasi waa kish waana taqriir waqad naha nabiyu sala allahu caley wasalam can ilgharar nebiguna waa diiday arrinka noocaasi ah waxaa la mid ah cid kasta oo ganacsata ay waxay leeyihin waxa loo yaqaano calaama tijaariya astaan ganacsi bay leeyihin oo lagu yaqaano ma bannaano qofka astaantiisa ganacsi in la isticmaalo iyadoon fasax laga haysan haddii la isticmaalo waxay noqonaysaa in horta isaga dulmi iyo xadgudub lagu sameeyey mar labaadkana waxay noqonaysaa dadkii macaamiishiisa ahaa iyo kuwii alaabtiisa jeclaa in la dagay oo loo loo suureeyey alaabtani inay tahay alaabtii wanaagsanayd ee hebel u keeni jiray xumaano badan baa arrinta noocaasiya ku jira arrinka afraad wuxuu yahay ee ay tahay dadka wax xayeysiisanaya iyo kuwa xayeysiiska u samaynayaaba inay ilaashaan wa alxadaru min aliclaan biariiqati mushtamilatin calaa munkaraatin sharciya wa mukhaalafaatin diiniya waa in laga digtoonaado ogeysiiska in loo bixiyo qaab koobsanaya xaaraan waxyaabo ilaahay diiday kuwa sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay baalmarsan walow qofku wuxuu xayeysiinayaa haba noqdo wax xalaala oo isaga wax xaaraana aanay ku jirin laakiin wadada uu maraya waa inay noqoto waddo saxa walihaada waxaa gaalada lagu yaqaanaa asal ahaanna yuhuuddu ay ka dambeeyaan in si ummadaha akhlaaqdooda loo kharibo dhaqankoodana loo fasahaadiyo in shay walba lagu xayeysiiyo gabadh qaawan qofka muslimka ah ee caqiide iyo diin lihi dariiqa noocaasa isagu waa inuu ka baydho waa inuu noqdo qof ilaahay muraaqabaynayo xagga ilaahay iska eegaaya waa inuu noqdo qof aan ku dayanahayn cadowga ilaahay iyo cadowga diinta islaamka iyo cadowga muslimiinta waxaa la mid a inuu xayeysiisku koobsado iyo ogeysiisku in rag iyo dumar ajanabi kale ahi ay isku dhex jiraan amase ay isdaawanayaan sidaynu aragnay maalmo ka hore hargeyse dhexeeda ka dhacday in meel la ysugu keeno hoola habla iyo inamo la leeyahay waxaa la xayeysiinayaa lasoo bandhigayaa noocyo dharka ka mida hablaha iyo inamadaasi waa isku dhex jiraan waana iska soo horjeedaan inamadu hablahay eegayaan habluhuna inamada eegayaan habluhuna xijaabkii sharciga ah ilaahay ku waajibiyey ma xidhna waxaana la leeyahay waxaanu doonaynaa wax xalaalo dadka inaan usoo bandhigno bal markii dambe waxaa la yidhi ama dhabba ha ka noqoto ama ha noqoto arrin ay munkarkaa ku difaacayaane abaarahanu lacag ugu ururinayn waana laga qaaday lacagtaasi oo waa laga guddoomay haddaad wada haddaad arrin saxa u socoto waajibku wuxuu yahay waddo saxa inaad marto arrin saxa inaad u socotaa sax ka dhigi mayso waddadaada khaldan sharciga ilaahay subxaana wa tacaala khilaafsan xayeysiisku hadduu koobsado tashabuh annisaa birijaal aw irijaal binnisa inay raggii dumar isu ekaysiiyaan oo sidii dumarka ay u socdaanay isu jejebiyaan ama dumarkii inay ragga isu ekaysiiyaan waxa la xayeysiinayaa wax xalaalo wanaagsanba ha noqdee xaaraan ayuu noqonayaa xayeysiisku hadduu koobsanaayo atashabuha bilkufaar in gaalo laysu ekaysiinaayo oo sidoodii labiska loo qaadanaayo oo sidooda timaha loo jaranayo o loo xiranayo oo sidooda loo feedhanaayo oo xataa socodka iyo tallaabada iyaga lagaga dayanaayo waxaa la xayeysiinayaa waxun bayaanu noqone arrinka noocaasi waa mid xaaraan oo aan bannaanayn xayeysiisku hadduu koobsado heeso xaaraana xayeysiiska haddii ay ku jirto in muusig la shidaayo muusiguna waa codka iyo dhawaaqa shaydaanka sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay waxa la xayaysiinayaa xaaraan bayaanu noqone wuxuu ku xaaraantimoobayaa wadada noocaasiya ee loo maray ayuha almuslimuuna cibaad allah waddankeennan ilaahay baa subxaana wa tacaala ku galladaystay dadku inay yihiin dad muxaafidiin oo guud ahaan diintooda iyo dhaqankooda ilaashada weerar iyo dagaal baana ku socda dad fara badan oo inagu dhex jira ayaana arrimaha noocaasiya wada oo ay u badan yihiin hay-adaha kufaarta ah ee noo soo qaatay calanka iyo magacyada ay inoogu muujisanayaan samafal inay wadaan waxaasi ayaanay in fara badan ka shaqaynayaan liyufsiduu caqiidatana wa cibaadatana wa diinana wa akhlaaqana wa aadaabana waxay ka shaqaynayaan si ay u fasahaadi lahayn caqiidadeenna iyo diinteenna akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna cibaadadeenna iyo ilaahay subxaana wa tacaala adeecitaankii aynu adeecaynay arrinta noocaasi mid qarsoon maaha maxay ka turjumaysaa inamada iyo hablaha guri loo kiraynaayo islamarkaana loo dhigayo qalabka heesaha loo garaaco boodhka iyo ciwaanka munkarkaa loo sameeyeyna uu yahay dhaqankaa laydin baraya dhaqankaasi waa dhaqankee dhaqan islaamna ma aha dhaqan soomaalina maaha dhaqan weeye laakiin waa dhaqankii kufaarta iyo gaalada waa dhaqan dadka fasahaadinaya oo kharibaaya inama iyo hablo yaryar marka guri la ysugu keeno ee qalabka muusiga kaga dayaamiya loo dhigo ee heesaha loo shido ee la idhaahdo halkaasi wada ciyaara intaasoo qura haddii lagu ekaado ayay kabiira iyo dembi weyn tahay maxaad u malaynaysaa waxaa ka dambeeya ee looga socdo haddii la gaadho inay ubadkeenna fasahaadiyaan bay doonayaanay u socdaan wallaahi inaanay naasixinino ahayn oo aanay danteenna diineed iyo dhaqan iyo akhlaaqeed midnaba aanay ka talin ahayn war muxuu yahay dhaqanka odhanaya hadh maalin weyn hablo xidhan dhar aan xijaab ahayn iyo inamo goyaal cadcad xidhan oo aad kafan moodo in lasoo tubo faras magaalaha islaamana ay durbaan hareeraha kala istaagaan mana aha wax layga warramay aniga waa markii lasoo tababaray guryaha hoostooda lagu soo tababaray ayaa natiijadii waxay noqotay in shaarica iyo banaankaasi lasoo tubay oo la yidhi hable iyo inamadii halkaa ku wada ciyaaro halkaa ka wada heesa waxaana laynagu leeyahay dhaqan baanu dadka baraynaa waxaasi dhaqan ma aha akhlaaqna maaha aadaabna maaha waa fasaad dhalinyarteennu ha digtoonaadaan ilaahay ha ka baqaan adduunyada ilaahay baa haya subxana wa tacaala alla kacabsiga ayaana lagu helaa teeda wanaagsan wuxuu ilaahay kuu qorayna waad heli doontaa ee waddo xaaraana ha u marin waxaa la fasahaadinayaa caqiidadooda waxaa la kharibayaa dhaqankooda ha ku baraarugsanaadaan yaan la dagin oon lagu dagin muuqaallo aan sax ahayn iyo manfac adduunyo oon qiimo badan aan lahayn ciddii arrinkaa ku dhacday ee ka shaqaysa rag waaweyn baa ka shaqeeya dumar waaweyn baa mashaariic ku qaatay dad baa guryahoodii ka kireeyey ilaahay subxaana wa tacaala ha u toobad keenaan inta ay nool yihiin towbaddu waa u furan tahay yaanay kusii soconin waddadaa oo aanay geeridu ugu imanin oon ilaahay lagu horgeyn subxaana wa tacaala naf walbana ha ogaato waxaa lagu soo saarayaa ilaahay lagu horkeenayaa wixii naftaasi ay ku dhimatay ee naftu ay kaga baxday waxaan loo yaqaano waxaan loo yaqaano cardu اlasyaa wاlmawda waa wax caalamka gaalada ka soo bilaabmay muslimiintu waxay yaqaaneen ma ahayn dhar aan macno lahayn inta dad loo geliyo indhaha dadka soo jiidanaya in qiimo sare dabeetana lagu baayaco oo dadku in lasoo bandhigay oo hebel uu xidhay ama heblaaya ay xidhatay awgeed dabeeta ay ugu daataan oo maalkooda ay ku khasaariyaan arrinta noocaasii ogaada hadday bilow inagu tahay inamadii baa lagu bilaabay hablihiina waa la fadhiyaan shay kuma jira iyaguna waa ku xigaan mararka qaarkoodna waa dhacday si qarsoon oon lasoo bandhigin hablaha laftooda arrinka noocaasa in loogu sameeyey ogaada addoomaha ilaahayow arrintaas waxay koobsanaysaa faafinta qaawanida iyo xumaanta iyo dhaqan xumada arrintaasi waxay dilaysaa xishoodka arrintaasi waxay keenaysaa duulimaadka xagga maskaxda ah ee gaaladu muslimiinta ay ku hayaan inay u hirgalaan arrintaasi waxay sababaysaa qofkii muslimka ahaa ee ahayd inuu yeesho diin iyo qiyam dhaqan inuu yeesho shakhsiya mustaqil ah oo aan ogolayn cid inuu ku daydo isaga in lagu daydo mooyaane inuu dawbaan ku dhaco oo uu milmo ayaa arrinta noocaasii keenaysa oo uu noqdo gaalada kuwa ugu liita mid ku dayanaya arrintaa xoolaha ku dayacmaya oo mare aan macno lahayn oon qurux la sheego aan lahayn oo cawre aan asturahayn oon qarin ahayn ayaa xoolo fara badan lagu bixinayaa arrinta noocaasi waxay meesha ka saaraysaa xawaajista teedka caqiido ee ku salaysan alwalaa walbaraa ee u dhexeeya muslimiin iyo gaalo waxaanay ka dhigaysaa waana sida la doonaye muslimiinta iyo gaalada kuwa isku furan isu furan oo wax haba yaraatee u kala soocani aanu jirin dhalinyarta waxaa samaysay waxaan leeyahay waxa ay yidhaahdeen abaartaan xoolo u ururinayna horena waa u sheegay taa haddaad abaar xoolo u ururinayso taasi sax ka dhigi mayso khaladkaaga xaaraantaadana xalaal ka dhigi mayso waddo saxa mar arrintuna aniga sida ila muuqato wallahu aclam intaas waa ka xeel dheertaa dad kale meheradaha iyo howdheelada iyo hoolasha waa inay iska hubsadaan risqii arsaaqda ka soo gelaysa iyo cidda ay ka kireenaya waxa ay ku qabanayaan dowladda waajib baa ka saaran culimmadu si cad bay u sheegaan inay waajib tahay xaakimka muslimka ahi dumarka qaawanida inuu kala dagaalamo inuu hor istaago alikhtilaat bayna alrijaali waannisaa ragga iyo dumarku inay isdhex galaan shacabka laftoodu arrimaha noocaasa ee diinteenna iyo dhaqankeennaba duminaaya waa inay ku baraarugsanaadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya uguna ducaynaya in badan oo ka mida warbaahinteenna hadday tahay jaraa'idka iyo hadday tahay websaydyada mawaaqiicda internetka oo arrinta noocaasi ah si iimaan ka muuqdo raganimana ay ku jirto uga gilgishay inay tahay munkar sharciga khilaafsan dhaqanka baabiinayana ummadda u muujiyey fajazaahum allahu khayra وبارك الله فيهم وفيكم أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله قضب كأفراد أي تهيدتك وحيسي سنية ama arrintaa fulinaya inay ilaaliyaan waa cadamu lidraari bilaakhariin ogeysiiskaaga xayeysiiskaaga ganacsi adeeg iyo ka aad baahinaysaba cidna ha ku dhibin ilaahay ma ogola cid in xaqdarro lagu dhibo rabbi subxaana wa tacaala arrinta noocaasiyo dulmi buu ku sheegay dulmiguna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha qofka madowga aakhiro u soo jiida haddii qofku alaabtiisa markuu xayeysiinayo alaabaha dadka ee kale uu bakso oo uu xaqiro u liido oo alaabaha dadka kale uu caayo oo uu dacaayadeeyo shay kuma jira arrinta noocaasi inay tahay dhib uu u geystay dadkii kale alaabta lahaa arrintaasina caloolxumay dhalaysaa iyo cadaawad muslimiinta dhex marta waxaanay sababaysaa xasad uu ka dhasho tartan adduunye lagu tartamo weliba si khaldan loogu tartama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum dadka ashyaadooda ha ka baksina oo ha ka caayina haddii xayeysiis la sameynaya haddii kaleba hadduu qofku gaadhi wato jajaban ha odhanin gaadhigan xuma qoroqorada miyaad iska bedeshid ama maxaad ku falaysaa gurigiisa ha ka caayin gaadhigiisa ha ka caayin geeliisa ha ka caayin xoolihiisa kale ha ka caayin waayo arrinta noocaasi waa qofka laftiisii weerar lagu sameeyo qalbigiisa dhaawacaya waxaana arrinta culimmadu ay ku daraan gaar ahaan qofku hadduu maqan yahay kiibada xanta nooc ka mida weeye qofka in wax laga sheego ehelkiisa iyo maalkiisa iyo alaabooyinkiisa nabigeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar lama ogolo qofku inuu naftiisa dhibo cid kale inuu dhibana lama ogola dadka muslimiinta ahina waa kuwo ku tartama waxa ilaahay u dhoweynaya bahashana adduunyada la yidhaahdo ma muudna iyadu in lagu tartamo tartanka lagu tartamaana ceeb iyo foolxuma ayuu dhalaa iyadu waxay ku badisaa qanaacada qofku inuu ku qanco intii ilaahay uga qoray inay uga imanayso kadibna waddo saxa uu maro risqiga xoog laguma keeno xeeladna laguma keeno dhaqdhaqaaqaagu sabab buu u noqdaa allaha khaaliqaabaa bixiya ilaa allaha bixiyaana waddo saxa u mar buu yidhi marka arrinta noocaasa dadka ganacsatadaahi waa inay iska ilaaliyaan waxyaabaha xayeysiiska iyo ogeysiiska xaaraan ka dhigaya ee asalkii xukumkiisa uu ahaa ka raraaya ayay ka mid tahay ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa in dadka muslimiinta ah uu u furo quluubtooda diinta ilaahay subxaana wa tacaala fahamkeeda iyo ku dhaqankeeda allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka aljanna wanacuudu bika min annar allahuma اغfir liaabaa'ina umahaatina وللمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم أطعم جائعهم واسقي عطشانهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم علم جاهل المسلمين واهدي ضالهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد